بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي حيسلا أخيارتنا لغيسان إيساي كسور دوادا برنامجكي ساك إيو دنيدا waa subax khamiisa kowda bisha disembar sanada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa ka mid a waxaa isbarbar socda shahaadasiinta kuwii hore oo soo baxay waxaa isbarbar socda in la diiwaan geliyo waxaa isbarbar socda haddii la helo tiro sharci ahaan ay ku fadhiisan karaan inay kusii fadhiistaan oo isisii bartaan iyo waxaa isbarbar socda doorashadii kuwa dhinnaa marka marna hawshu ma noqonayso howl qabyo ah waa guddoomiyaha guddiga xirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal oo magaalada muqdisho ka sheegay in baarlamanka cusub ee soomaaliya uu kulankiisa koowaad ku yeelan doono magaalada muqdisho muddo asbuuc gudihiisa shirweyne la xiriira dib u eegista waxbarashada puntland oo shalay galab lagu soo gebagabeeyey magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland isu soo bax ballaaran oo roobdoon ah oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ربنا معطي العطاء وهو قاس فاقبله
maamulka khaatumana deeq lacaga ayuu ku wareejiyey guddiga abaaraha ee degmada buuhoodle qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida anigoo tolmaana ayaa kasoo jeedinaya magaalada nairobi waxaadna nagala socotaan dhammaan f m yada radio daljir iyo bogga internetka ee radio daljir com qodobadaas iyo kuwo kale iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goordhow ayaan idiin hayaa marka horese warkii caalamka stuudiyaha daljira ee magaalada gaalkacyo waxaa ka soo jeedinaya cabdullah yare mahadsanid bismi illaahi araxmaan iraxiim ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa ku amray ciidamada nisa inay faraha kala baxaan ama ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada dadban ee ka socota gobolada dalka soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa loo kala diray guddiga doorashada dadban laamaha ammaanka iyo beesha caalamka waxaana lagu wargeliyey ciidamada nisa inay faraha kala baxaan arrimaha doorashada isagoo ku eedeeyey xiritaanka hoday dhaqameed ka tirsan kuwa kasoo jeeda gobolada waqooyi oo ka tirsan odayaasha boqol iyo shan iyo soddonka ah warqadan oo soo baxday maalinimadii shalay ayaa lagu faray guddiga amniga doorashooyinka in ay ilaaliyaan habsimay socodka howlaha doorashooyinka dhinaca kale waxaa gaashaanka u daruuray hay-adda nabatugada iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa oo dhaliishaasi loo soo jeeday ayaa iska fogeysay qoraalka kasoo baxay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo ku eedeeyay inay faragelin ku hayso doorashada dadban hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa ayaa sheegtay in ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid lamiran habaabiyey waxayna soo bandhigtay hoday dhaqmeedkii uu sheegay in nisa ay xirtay oo hadlay waxaa twitter-ka nisa lagu xusay in ciidanka nisa aysan xirin oday dhaqameedka uu ra-iisul wasaarahu sheegay inay xabsiga u taxaabeen qoraalka barta twitter-ka ee nisa ayaa lagu sheegay inaysan waxna ka jirin amiirka sacuudiga ah ee maalqabeenka ah ee awalwaleed benitalaal ayaa ku baaqay in waddankiisa uu ka qaado xanibaada ka saaran dumarka inay wadaan baabuurta waxa uu sheegay inay tahay mid dhaqaalaha u baahan yahay iyo xuquuqda dumarka in laga qaado xanibaada sacuudiga waa waddanka keliya ee adduunka oo dhan oo dumar aysan wadi karin baabuur dadka u olaleeya in la joojiyo sharciga ayaa loo xiray inay jebiyeen sharcigaasi waxaa la joogaa waqtigii ay dumarka sacuudiga ay wadi lahaayeen baabuurta ayuu sheegay boqor amiir alwaliid amiir alwaliid ayaa ka mid ah dadka ka hadla arrimaha sacuudiga gudihiisa ee ka tirsan boqortooyada sacuudiga carabiga oo horey u dhaleeceeyey xadgudubka xuquuqda bini-aadanka ee dumarka sacuudiga inkastoo uusan ku jirin siyaasadda waddanka waxa uu yahay guddoomiyaha shirkadda kingdom holding company k h z oo wax ka leh city group iyo euro disaney oo ka diwaan gashan suuqa saamiyadda sacuudiga ninka cusduuriyadiisa kusoo bandhiga fagaaradoodeedyada iyo khudbooyinka ee loo doortay ee maraykanka donald j trump ayaa sheegay in ninkii soomaaliga ahaa ee dhowrka qof ku dhaawacay jaamacadda ku taalla ohio ka hor inta aan isaga la togan uu ahaa qaxooti aan mudnaynba inuu markii horeba dalka sii joogo weerarkaasi oo jamcihii dhacay ayaa waxaa geystay wiil soomaali ah oo lagu magacaabo cabdirasaaq cali cartan oo jaamacaddaasi wax ka baranayay kooxda la magac baxday dowladda islaamka ayaa sheegtay inay ka dambeysay weerarkaasi oo kow iyo toban qof lagu dhaawacay moga wakaalada wararka ee xiriir kale leh kooxdaasi amaaq ayaa sheegay in wiilkaasi siddeed iyo toban sano jirka ahaa ee bartay cilmiga ganacsiga uu ahaa askari iyaga ka tirsan trump oo weeraray soomaalida minnesota ayaa waxa uu yidhi kooxda isis ayaa ku faanaysa tooroyntii jaamacadda ohio oo u geystay qaxooti soomaali ah oo markii horeba aan mudayn inuu dalkeena jooga ayuu yidhi donald trump oo bartiisa twitterka hadalkan kusoo qoray filihii ugu dambeeyey mas-uuliyiinta federaalka ayaa ka digayay khatarta weerarada mintidiinta ay ku adeegsan karaan mindi ama baabuur hadba kii ay aboodaan kooxda la magac baxday dowladda islaamka isis ayaa ku gubaabisay dadka taageersan inay isticmaalaan wax walba oo ay weerar ku qaadi karaan waxay kale oo ay ugu baaqeen in dadka isticmaalaan baabuur si ay u weeraraan xuska maalinta thanksgiving day ee laisugu soo baxay magaalada new york maalmihii lasoo dhaafay dhegeystayaal waa naga intaasi warkii oo qeyb ka ahaa barnaamijkiisa ka iyo dunida gaalkacyo ayuu warku ingaga imaanayay cabdullahi yar ayaa iin akrinayay aan dib ingugu caliya barnaamijkiisa ka iyo dunida oo dhammaystiran mahadsaned cabdilaahi warkii caalamka ayaad akhyaari ay dhegaysanayseen haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida gudagale ee guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee soomaaliya ee heer federaal mudane cumar dhegey ayaa waraysi uu siiyey idaacad maxaliya oo ku taalla magaalada muqdisho oo la yidhahda raadiyo kulmiya waxa uu ku sheegay in baarlamanka cusub ee soomaaliya kulankooda koowaad uu muddo asbuuc gudihiisa ku yeelan doono magaalada muqdisho arrintan ayaana waxa ay timid markii uu dhammaaday wakhtigii saddexaad ee guddiga hirgelintu ay qabteen oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd oo horey loogu asteeyey in soddonka nofembar la qabto doorashada madaxweynaha soomaaliya balse taasi aysan dhicin inkasta oo guddoomiyuhu uu rajo wanaagsan muujiyey
maalinta dareenkaygu waxaa uu mar walba la mid yahay dareenkii aan lahaa maalintii ay doorashooyinka dalka ka bilowdeen oo ugu horreysay waxaa farxad un maanta dheeri ah oo nagu soo kogmayn tahay in intii horeeto deegaan doorashooyinka dalka ee xarumaha u ah dowlad goboleedyada ayay doorashooyinka ka dhacayeen maanta waxaa ku soo biiray xaruntii dalka in ay doorashadii ayadana ay ka bilaabatay marka waxay xaruntu maanta la wadaagaysaa horumarkii ay ka gaareen xarumaha kale ee degaan doorashooyinka dalka ee fadhiyada u ah dowlad goboleedyada ee horay arrimahaas u soo qabtayba ayadana ku soo biiraysaa waxaana rajaynaynaa inay mar dhow u dhammaato marka farxad weyn ayay noo tahay in caasimaddii ay ku soo biirto deegaan doorashooyinkii dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ay ka bilowdeen waxaana rajaynaynaa in mal dhow iyadana ay soo gabagabowda doorashooyinko dhan marka lagu daro caasimada kuwa ka socda marka midaan banaadiriga hadda bilaabatay maxaa xiigi doona oo ka gudi ahaan qorshe idin ah banaadiriga kuraastooda waa toddoba kursi laba unbaa maanta la qabtay waxaa nidaamku yahay in maalmaha kaleeto kuwa la qabanayo iyagana in laysugu yeero oo loo sameeyo golayn wax yidhaahdo oo musharixiinta hor yimaadaan in la sawiro in la xareeyo ergadooda doorashadoodana la qabto marka maalmaha lagu soo aadan sabtada iyo xadda waxaa dhici doona doorashooyin kaleeto oo ka mida toddobada kursi oo dhiman
baarlamaanka wakhtigiisuu dhammaaday waxa ay sheegeen xubnaha cusub oo kale in ay fadhigoodii ugu horreeya bisha disembar horaantiisa lixda ilaa toddobada ay fadhiisan doonaan iyada oo weli aan dhammaystirmin ka guddi ahaan sideed u aragtan adigu arrintaas waa qorshe aada u wanaagsan waxaa la yidhaahdaa qorshaha kala guurka ee doorashooyinka baarlamaanka intii lasoo doortay waxay u baahan yihiin inay yimaadaan in la diiwaan geliyo in shahaadooyin la siiyo inay fadhiistaan oo isfartaan muddadaas lixda ilaa iyo toddobada ah ay ku soo dhammaystirmayaan oo ay fadhigooda ugu horreeya ku yeelanayaan waxaa ayagana socda doorashooyin badan oo kaleeto oo inta dhiman aan rajaynayn inay kusoo dhammaystirmaan waxaa kaleeto oo dhici doona diyaargarowgaas inta u dhaxaysa inaugurationka ama shirkooda ugu horreeya qabsashadiisa iyo doorashada hadduu ilaah kuu roon yahay afxayaanada labada aqal waxaa u dhaxaynaysa muddo ilaa iyo siddeed maalmood ah marka marka lagu daro toddobada iyo lixda oo hadda aan ka warramayna in ay sheeranayaan shirkooda ugu horreyso oo lagu daro ilaa ay siddeed maalmood oo sbiikarka in lagu doorto lagu baahan yahay dhammaan xildhibaan inta badan iyadoo cidna ay ka maqnayn soomaaliya ayaa xildhibaanada soo dhammaystiri doonaan dadka qaarkii arrimo badan ay ka walacsan yihiin oo qaanuun ahaan ay ka fiilanayaan way jirtaa laakiin annaga waxaan rabnaa in hawshu ay socoto oo laysu yimaado oo ay shirkii qabsadaan xildhibaanada kale ku soo biiri lahaa ku soo biiraan oo sidaas aan ku soconno doorashadan waxaa looga magacdaray doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka macnaheedu ma aha laba kun iyo toddoba iyo tobanka inay aado wakhtigeeda in lagu qabto nidaamkiina la ilaaliyo xildhibaanadina ay wada joogaan intaba waan ka shaqaynaynaa way socotaa waxaa isbarbar socda shahaadasiinta kuwii hore oo soo baxay waxaa isbarbar socda in la diiwaan geliyo waxaa isbarbar socda haddii la helo tiro sharci ahaan ay ku fadhiisan karaan inay kusii fadhiistaan oo ay sii bartaan iyo waxaa isbarbar socda doorashadii kuwa dhinnaa marka marna hawshu ma noqonayso hawl qabyo ah way isbarbar socotaa marka dadka soomaaliyeed ee ka fog meesha ama aragti qaanuun ku fiirinayo waxaan rabnaa inaan deeqsiin hadalkeenna ah shirka iyo doorashooyinka laba keliya in inta timaado timaado ay fadhiistaan ay shiraan oo la diyaar garoobo inta kalena ay ku soo biirto markii loo soo dhammaystirman ay doorashadii la galo waa arrin aan waxba u dhimaynin qaanuunnimada doorashada iyo diyaargarowga waxaan u magac darnay marka maalmaha hadda shaqooyinka aan wadno ilaa ay laga doorto sbiikarka wakhtiga u dhexeeya hawsha la qabanayo waxaan ugu magac darray yacni hawl kala guur ah oo doorashooyinkii iyo xildhibaanadii howlahoodii intaan wadnay wixii soo baxay laiswaafajinaayo laguna qorshaynaayo sidii doorashadii isbiikarka iyo tii madaxweynaha ku dhexi lahayd in badan oo ka mid ahna waxaa nala wadaagi doona hawshaas xubnihii baarlamaanka oo lasoo doortay haddii ay gaaraan muxuu ahaay kedal ku filan sharci ahaan in doorasho la qabto inay qabanqaabadu nagala qayb galaan oo saas kusoo dhaweeya marka hawsha hadda idin harta ee halka bil la doonaya in lagu qabto ma la dhihi karaa waa mid fudud mise waa mid adag runtii hawsha ilkeedii hore waa soo dhammaaday in badan oo ka mid ah xildhibaanadii labada aqal saddex daloodo laba dalooda waa la doortay waxa inoo dhiman waxa weeye arrimo muran ku jira oo laga yaabo in ay dacwooyin ka yaalaan oo filayno in guddiga xalinta khilaafaadka oo go-aanna ka qaato iyo kuwa kale oo nadiifka ah oo aan rabno inaan wadno marka shaqada dhiman waxaan isleenahay shaqa aan saas u adkeyn weye insha allahu tacaala cumar dhegey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ka hadlayay una warramaya idaacadda kulmiye oo ay wada shaqayn dhow leeyihiin raadiyo daljir shir weyne ballaaran oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland lana xidhiidhay dib u eegista waxbarashada puntland ayaa lagu soo gebagabeeyey xarunta cilmi baarista puntland ee b d r c ee magaaladaasi garowe haddaba warbixin arrintaasi la xidhiirta waxaa stuudiyaha daljir ee magaalada garowe ka soo jeedinaya cabdixakiin xuseen xasan shirkan oo labadii maalmood u dambeeyey ka socday magaalada garowe gaar ahaan xarunta hay-adda cilmi baarista puntland ee b d r c ayaa waxaa looga hadlayay dib u eegista waxbarashada puntland waxaana uu ahaa shirkii sanadlaha ahaa ee dib u eegista waxbarashada puntland gebagabadii shirka ayaa waxaa laga soo saaray dhowr qodob agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland maxamed cabdiqaadir cusmaan ayaa halkaasi ka akhriyay qodobada shirka ka soo baxay waxaa laga hadlay shaha shanta sano ee wasaaradda sidoo kale waxna qayb ka ah action balaanka ama qorshaha saddexa sano oo nagala soo dhexbixi doono shirakan xogtii halkan loogu soo bandhigay labada maalmood iyo strategic planka wasaaradda maqashaha sanadka sano iyo wixii laga arkay qiimeyntii la sameeyey shanta sano oo tagtay dhanka dowladnimada xoog kala saaray sidoo kale waxaa qodobka labaad ahaa isku xirka oo runtii meel fiican maraya in la sii xoojiyo in la mideeyo macalimiinta lacagta la siinayo ama ugu yeer salary ama ugu yeer gunno gunnadu runtii kala duwanaansho fara badan sidii sharci darkaysan habka lagu soo bandhigay lixdan toddobaatan sideetan sagaashan dowlad ahaan inaan isku laabano markaynana wixii ku harboon iyadoo siyaasad cad laga raacayo in siyaasadaha qabyada ah oo dhamaystiro meelo badan baad arkayseen siyaasadaas waa waa qabyo qoraal waa saas saas in la dhamaystiro la baadgareeyo validation loo sameeyo ama bandhig in la siyaadiyo ina dawladda siyaaciso lacagaha ku wajahan dhanka waxbarashada si waxbarashadu maanta kuwaaya waxbarashada waxbarashada waxaa asaasi u ah bulshada oo runtiina qayb weyn ka ah ka qaybgalkooda oo u baahan in qaab moodala loo dhigo dhanka fidinta waxbarashada reer guuraaga waxbarashada reer guuraaga in xoogga la saaro la sameeyo waxbarasho guurguurta aan saamayn abaaruhu iyo xaaladaha kale ee caqabadda ku ah waxbarashada in xoogga la saaro waxbarashada dadka waaweyn ama waxbarashada dadban waxaan rabaa inaan uga baxo kelmadda ugu dambaysa oo ah sanadka soo socda haddii lahay hal eray baan ku soo koobayaa waxa wasaaradda u qorshaysan haddii lahay waa manhajka inaanu wax weyn ka qabanna haddii lahay
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland xogayaha joogtada ah ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo qaar ka mida dadkii ka qayb galay shirkaasi ayaa iyana ka hadlay shirka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan waxaan ku faraxsanahay ka soo qaybgalka shirkaan barakaysan ee aada u warta badan leh looguna fakerayo horumarka iyo dhismaha iyo dhaqaalaynta ubadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba waxa loo qabto puntland ardada joogta ama ubaxa jooga waa wax loo qabto runtii soomaaliya oo dhan
annago hataan dawladda federaalka nahay arrinta ku iibsanayno eegaynaa waxa weeyaan si aan uga faa'idaysano khibradda iyo waayo aragnimada iyo waxyaalaha fiican ee maaragtay dawladda puntland iyo wasaaradda waxbarashadu ay ka geysteen waxbarashada taasoo aanu maaragtay xoojin doono kulanada iyo maaragtay xoog isweydaarsiga iyo maaragtay tala wadaagta inay noqon doonto mid aanu kor u qaadi doono oo aanu xoojin doono aad baanad mahadsantihiin dadaamun waxay ka mid tahay bahda waxbarashada ee dowladda puntland shirkan waa shirkii saddexaad oo dib u eegisa lagu samaynayo waxbarashada dowladda puntland runtii wax badan baa ka soo baxay waxaana aynu runtii ka faa'iidaysta keliya ma ahane waxaa soo baxaysay shir walba in uu la soo baxayey qorshayaal cusub iyo afkaar cusub iyo talooyin cusub ay muxuu ahaaye bahwadaagta waxbarashada ay ku kordhinayeen waxbarashada puntland magacaygu waa abshir jaamac saalax sheekh jaabir gudoomiya waxbarashada degmada ufayn waxaan ka soo qayb galay shirka dib eegis waxbarashada puntland shirka saddexaada aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay shirkan sidii shirka hore uga faa'iidnay kanna waxaa lagu soo bandhigay waxqabadkii wasaaradda waxbarashada iyo waxyaalaha ay wasaaraddu u qorshaysay sanadka soo socda insha allah
cabdi xakeen aad baad u mahadsan tahay adiga iyo daljirba iyo dhammaan qodayaha warbaahinta oo si fiican noola shaqeeyey labadii beriyaa soo socotay hawshatan runtii barnaamijkan ma aha sanadkii ugu horreeyey sanad kasta waa la qabtaa sanadkan wuxuu ahaa sanadka saddexaad wuxuu ku saabsanaa dib u egista waxbarashada juhdiga la geliyey tayadeedii iyo horumarkii laga gaaray iyo iyo baahinteedaba waxaa lagu soo bandhigayey sanadkii lasoo dhaafay waxqabadkii wasaaraddu ay qabatay iyadoo kaashanaysa hay-adaha la shaqeeya xag tayo xag manaha waxa weeyaan iyo xag manaha baahinba meesha laga gaaray waad la socotaa waxaa lagu casimay dhammaan hay-adaha iyo dowladaha laga taageero waxbarashada wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland maxamed cali faarax ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana uu sheegay in shirka uu ahaa mid si wanaagsan u dhacay ayna ka rajaynayaan inay midho dhalaan qodobada ka soo baxay labadii maalmood ee runtii shirweynaha dib-u-eegista waxbarashada puntland halkan ka socda waxaa muuqda waxaa muuqda in runtii xuduurku iyo kaqaybgalku aada iyo aada u shaqeeyay taasna mahadcelin baan ka ka bixinaynaa insha allah ilaahay subxaana wa tacaala haydinka abaalmariyo arrinta kale dhulka waxa weye runtii shirkani waxa uu iftiiminayey oo uu xoog ka saarayay bal in inta ay khusayso waxbarashadu ay isugu yimaadaan goob kana wada hadlaan habkii loo horumarin lahaa waxbarashada loona qiimeyn lahaa wax fara badan baa runtii laga yidhi aada iyo aad baana runtii dhammaan runtii ka hadashay ay u iftiimiyeen bandhigyo fara badan oo ku saabsan waxbarashada haday ahaan lahayd dhinaca maamulka dhinaca ka qaybgalka tayada baahinta qaybaheeda kala duwan kulligood baa lasoo bandhigay agaasimaadkan baa runtii waxyaalihii recommendationskii ugu dambeeyey soo arooriyey ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland rofesor abshaw yuusuf ciise uu shirka soo xiray waxa uu sheegay inay wasaaradda waxbarashadu ay samaysay horumar la taaban karo isagoo u mahad celiyey dhammaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin wasaaradda runtii shiraka labada maalmooda waxaan ku soo gaabinayaa marka ugu horeysa guul aad baanu runtii ugu faraxsannahay haddaanu bahda waxbarashada nahay waayo runtii shirkaasu shir lasoo bandhigay shirkii hore waataad ogeeyeen wixii noo qabsoomay waxaa noo qabsoomin sababahay u qabsoomi waayeen iyo talooyinka laga keenay in lagu xaliyo dhibaatooyinka taagan aad baan ugu farxay markaa ragga ka hadasheen waayo kormeerku haddeer waa jiraa laakiin weli meeshii aanu rabnay ma gaadhsiisna markuu mid joogto aan noqdo oo afartaas isu dheeli karanto manhajkii macallimiintii haddii laga kuuroon yahay kormeerkii iyo imtixaanka afartaa markaa isku fariisiseen runtii aad iyo aad baan ugu farxay mar baan waxaan ducaynaha soo kaco dhammaantiina wasalaamo calaa kulli xaal aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii muddadii labada maalmood aad joogteen si hadarniya baad u shaqayseen mar baan haddana anigu xadaqcay waryaa laba maalmood oo kalena kusii kara laakiin runtii waa dadaasheen from down to desk gab markuu salaada qorax soo baxdo ilaa marka dhacdaad fadhideen runtii ajar iyo sawaab allah ina ka siiyo dhammaantiin halka waxaynu ka soo jeedinaya hambalyo salaan weliba special waxaanu aad iyo aad ugu farxnay your presence time effort good contributions aad soo dayseen runtii oo waxaana koobi kala weyy marka runtii waxaan leeyahay aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay shirkii aad soo aynu wadnay labada maalmood halkaasaynu kusoo gabagabaynaynaa waxaan leeyahay have a great time
shirka saddexaad ee dib weegista waxbarashada puntland oo labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday garowe ayaa waxaa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay ku tillaabsan doonto taasoo ay ugu weyn tahay dhammaystirka manhajka ay wasaaraddu dhowaan daabacday cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
isu soo bax ballaaran oo roobdoon ah waxaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaas oo alle looga baryayey roob kadib markii ay sii kululaadeen abaaraha ku dhuftay deegaanada puntland shaafiic cabdulqaadir ayaa warbixin arrintaasi la xiriirtay stuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo ka soo jeedinaya ربنا معطي العطاء وهو قاس فاقبله يا مجيبا من دعا فاستجب من سأله يا مجيبا من دعا فاستجب من سأله
iyadoo dhulka soomaaliya ay ka jiraan abaaro ba-an oo saameeyey dadka iyo dunyada ayaa waxaa maanta laga roobdoonay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ayaa maanta xirnaa iyadoona dadku ay isugu soo baxeen bannaanka magaalada gaalkacyo halkaasna ay ku tukadeen salaadii roobdoonta roobdoonta ayaa waxaa kasoo qayb galay culimmada nabadoono maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo iyo dadweyne fara badan qaar ka mid a culimmadii kasoo qayb gashay roobdoontaasi ayaa ka hadlay goobtaasi
marka waxaanu leenahay walaalaheena muuminiinta ah oo ina ka horreeyey oo tacabkeena lahaa oo ayagu hadda qabriga ku jira oo gurmadka u baahan ilaahay hawda baynaa fadhaayo ilaahayow in allaale intii nabiyullaahi maxamed ku adiga ku rumaysay oo nabigaaga rumaysay oo nabigii raacday ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow u dambi dhaaf ilaahna waa noo dambi dhaaf ilaahow rabbigayow soomaaliya ilaahayow cudurka iyo abaarta iyo khilaafka iyo isnacaanta iyo qalaqaha ilaahayow ka dhex saar caqligii caqliba ilaahu daaween anuu marran waxaan alla rag badan laga horreeyaa yidhi waxaan rabaa meeshii la arkaawa ama dhacdii la arkaa waa yeelay waxuu khaasah dadka waa dadki dadku waa dadki ilaahay waa ummatulmaxamed waa reer gaalkacyood waa wada baahan yahay laakiin markii ilaah la baryayo waa la kala leeyahay waxaan rabaa inaan idhaahdo ducada waxaa maanta inoo ducaynaya kuwii zamankii nebiga asxaabtii ducada loo dirsan jiray waa sidiiq walaadiisii iyo aqaaribtii nebiga alabeydkii waa kuwii aynoo soo gaadhay oo diinta aynu ka barannay oo mashaaqadna soo gaarsiisay ilaahay haddii ay baryaan ilahay loo aqbalayo marka waynu badannahay waxaan leenaha awlaadii seer sidiiq ciddii ka joogtaa halkaan ha soo istaagto ilaahay ha inoo barido si gaara ilaahay ha ina ku barido in ilaahay noo dambidhaafo aalabeydkii rasuulka caleyh afdal salaatu wasalaamna dhulku sida rasuulku tilmaamay laba qaybood baa rasuulku inooga tegay waa qur-aanka kariimka ah iyo aalabeydka rasuulka caleyh afdal salaatu wasalaam aalabeydku markii cidka xidigaha laga waayo waxay daliil u tahay adduunkii inuu dhammaaday haddii aalabeydka laga waayo ummatul maxamed waxay daliil u tahay ummaddaas khayrkii in laga dulqaaday ay halaageen marka waxaan rabnaa waxaan rabnaa maanta bakriyiinta sheekh sidiiq awlaaddiisii ma ahan sida la moodayo ma ahan weliba marba dhinac baynu u jiirnaa waxaa la yidhi haddii maroodigu dagaalama cawskaa ku waxyeelooba ayagu marna koonfur uga duulaan marna waqooyi uga duulaan mar dhexaa xoogaa dhexdooda ka dhicen ayadana waxaan leenahay soomaaliya daawadan dhulkugudaha bariya mata lagu horsayigaa lahaya daawiye waayo ayagu hadday jireenaan ducadii bayna ka jiranaysaa marka waxaan leenahay markaan waxaan rajaynayaa sheikha midigaynu taagan inuu yahay bakriyiintii hadaanu ragga daadaad uga kala aqaan laakiin maantayto halma ballan qaadsaa reegaalkalyow hadday ilaahay baryaan oo ilaahay aqbalo ixtiraamkii xurmada ay lahaayeen ma ogolaanaysaan
marka u horeysa dadka muslimiinta ah waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka u horeysa hal iscafiyo sabax calaykum ya muslimiin sabax calaykum ya muslimiin hal iscafiyo dhammaan hal iscafiyo maanta waa maalin weyn waa maalin duco waa maalin istiqafaaf ilaahay mateenhayna barakeeyo waan ducaynayaa ducada allah inaga aqbalo wixii wacdi culimmada sheegtay haddana way jiraan bismi illaahi alxamdu lilaahi athanaau lilaahi asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam allaahuma rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasanatan wafi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل يا ربنا تقبل يا مولانا إن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا لا تؤاخذنا إن نصينا وخضعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به واعف واعف واعف واعف مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتحة gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif oo ka mid ahaa dadka ka qayb galay roobdoonta ayaa isna ka hadlay goobtaasi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib haddee duco maaha meeshan wax kale kama furna iyo ilaahay baryadiisa inaan ilaahay barino kulligeen oo ilaahay u toodad keenno oo magaranaysaa aynu wax wanaagsan aakharana aan janno ka barino adduunkana aan barwaaqo ka barino baa baa inoo furan keliya khudbooyinkii kale iyo maal maalmo kale ahaayeen marka ilaahay baan baryaynaaye ilaahay dembigeenna ha dhaaf ilaah waa kuu toobadkeen ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu adaa waxaya maantana waa u jeedaa indhaha iyaga ilaahu na waraabi oo waxna sii ilaahu adaa waxna siin jiray cid kaloo waxna siin cid kaloo waxna siisaana ma jidho cid kaloo waxaysaa ma jidho adaana abuurtay adaana og adaa meeshaa nagu og qof walbaba xaaladdiisa adaa ka warqaba ilaahu rabbi una soo waraabi ilaahu roob degdegaan ku weydiisan ilaahu dadkaa mas-uul baan ka ahay guddoomiye gobol baanu ahay waxna uma hayo ilaahu adaa waxu haya soo waraabi ilaahuna soo waraabi ilaahu barwaaqan ku weydiisan ilaahu colaadda colaad iyo abaal baanu haysee ilaahu rabbi labadaba naga kaxee ilaahu naga labadaba na dhaaf ilaahu colaadda naga jooji ilaahu abaarta naga jooji haddaynaan joojinayna bal inta inta abaarta laga baxay u kaadiya baalle intaasaan kusoo gabagabaynayaa ilaahay halla walaal shaafic cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo
haatana buuhoodle maamulka khaatumo ayaa deeq lacageed ku wareejiyey guddiga abaaraha ee degmada buuhoodle si loola tacaalo abaarta deegaanadaasi ka jirta khadar cawl ismaaciil ayaa warbixin la xidhiirta arrintaas ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada buuhoodle lacagtan oo cadadkeedu yahay afartan kun oo dollar looguna tala galay in lagaga qayb qaato gurmadka abaaraha ayaa maamulka khaatumo ku wareejiyeen guddiga ay dhowaan u magacaabeen oo gurmadka dadka abaaruhu ku saameeyeen deegaanada sool sanaag iyo cayn guddigan oo ka kooban sagaal xubnood ayaa maamuli doona lacagtaasi iyaga oo gaadhsiin doona dadka tabaalaysan madaxweynaha maamulka khaatumo doctor cali khaliif galeydh ayaa ugu horreyn ka warbixiyey lacagtan iyo sida ay ku timid lacagtii warkeeda aan sheegaynay afartanka kun ahay baayaa mushtarka dadka soomaaliyeed baayaa mushtarka ee magaalada jabuuti aanu kula kulannay lacagtay noo soo dhiibeen taasay ahayd iyadii baan xawaaladan u dhiibnay iyadiibaa hadda aanu idinku soo wareejinaynaa xilkeedii sidii guddidan u maamuli lahayd iyo habxisaabeedka ayaan rabaa inaan kugu soo wareejiyo waxaana jeclaan lahaa arintaasu waa ammaano dadkaa wax noo soo dhiibayna waxa uun dhibaysa oo inay gurmadka ka qayb galaan waana naga ballan qaadeen intan hore haddaanu si la yaqaano oo hab xisaab ku dhisan oo intii baa hidu haysay la gaadhsiiye weliba siday u kala daran yihiin loo gaadhsiiyo waxaanu ku dadaalaynaa inaannu idinka badinno inaannu ka qayb gallo ololaha ama gurmadkaa guud ee aad ugu tala gasheen ummaddaas iyagana waa ku mahadinaynaa idinkana ammaanadaasasaanu kugu soo gudbinaynaa ee laga qabo guddoomiyaha guddiga abaaraha maamulka khaatumo sheekh mukhtaar axmed xaaji faarax ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in lacagta ay gaadhsiin doonaan dadka loogu tala galay iyagoo eegi doona sida loo kala jilicsan yahay
madaxweyne aad baad u mahadsan tahay waa kaa guddoonnay lacagta afartanka kuna ee aada nagu soo wareejisay oo ay soo bixiyeen dad muxsiniinah ee qoladaas soo bixisay waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala meeshii ay ka bixiyeen wax ka khayr badan oo ka ballaadhan ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu bedelo intii kale ee u xeli kartaan waxaanu ugu baaqaynaa dadka tabaalaysan in iyaguna wixii ay ka geysan karaan inay ka geysaan waxaa intaa labeeya ee annaguna mas-uuliyadda ammaanadaana loo dhiibay inaannu u gudbinno oo dadka mudanta ah mustaxaqiinta ah sida ay u gaadhi lahayd xilkoodana loo igmaday ilaahayna subxaana wa tacaala ha noo fududeeyo oo ha nagu asturo inaannu annaguna gaadhsiinno ayaannu insha allahu tacaala ballan qaadaynaa iyo wixii guddi hoosaadee nala shaqaynaya waana dadaalaynaa ilaahaydan ugu dambayna xubnaha guddiga ayaa ku baaqay in dadka qurbo joogta ah ee ka soo jeeda deegaanadani ka qayb qaataan gurmadka abaaraha deegaanadan laga samaynayo laakiin waxaan la hadlaynaa walaalaha rag iyo dumarba ee dibadda ku maqanee qurba joogta ahaa guud ahaan gaar ahaanna saddexdaa gobol ee sool sanaag iyo cayn dadka u dhashay waxay la tahay maanta waad ka warhaysaan xaaladdu meesha ay marayso waxaan idin xasuusinayaa sadaqadu ajriga ay leedahay waana ogtihiin oo waa isxasuusin fadakir fa- wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ittaqu naara walow bishaji tamra naar iskaga xijaaba xaba timira jeexeedna ha ahaatee xaba timira jeexeeda ayaa ilaahay naar kaaga difaacaya hadduu kaa aqbalo carada ilaahay subxaana wa tacaala sadaqadu waa qaboojisaa oo tudfiu qadaba rabbi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dunuubta iyo khadaayaadka ilaahay waa ku dhaafaa subxaana wa tacaala cimriga waa barakaysaa ajrigeedu aad iyo aad ugu farbadaya waa ogtiina nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yihi daawuu mardaakum bisadaqa ku daweeye dadkiina xanuunsanaya sadaqada markaa qurbajoogay gaar ahaan si fiican baynu isaga warhaynaayo anugu waxa weeye dadka qaar baa gudajoog iyo qurbajoogba ah waa maalintii aad waa maalintii idinku muhiimsanayd ee idinku weynayd laba maalmood baa idinku weyn intaan ka warhayo maalintaa dhibaata dhacdee laisdila dhigdaabto oo dadka islaaxa iyo wanaag iyo heshisiinta aad isu taagtaan iyo maalinta abaare dhacdo ee xooluhu dhintaan ee dadku aad iyo aad ay u rafaadaan ee biyo la waayo ee baad la waayo ee cunto la waayo ee maxaan ku dhahdaa hooyooyinkeena waddanka jooga ee reer baadiyaha iyo kuwa tuulooyinka magaalooyinkaba jooga shaaxa carruurta waxay ugu caddeeyeen ay waayaan waxaana loo sheegay kuwa intay daqiiq yar meelaha ka soo amaahdeen carruurtii laxooxdi biyo ku siiyey arrintaasi dhiiggii ha idin taabato ha idin damaqdo insha allahu tacaala waxaad haysataan allah idiin sii barakeeyo dadkiinni walaalaha ahaa ee deriskiina ahaa jiiraankiina ahaa waa gaajoonayaan qofka iimaankiisa waxbaa ku jira haddaan u damqanin dadka deriskiisa iyo ehelkiisa ah ee gaajoonaya markaa fadhiga ka kaca waa maalintii aad muuqan jirteen waa aad maalintii aad shaqayn jirteen rag iyo dumar xitaa waxaanu rabnaa carruurta yaryar aad dhasheen dhasheen aad wax ka soo ururisaan insha allahu oo aad maxaan ku dhahdaa meelaan tala iyo maamul joog waxba kama socdaade aad maamulka iyo talada dadka maamulka haya la soo xidhiidhaan oo iyaga ayaa ummadda gaadhsiinaya u xusaaran idinkana waxaa laydinka rabaa inaad hawshaa isu taagtaan ilaahay idin barakeeyo ilaahay awlaadda ha idin xafido dhammaanteen annagana noo soo duceeya insha allahu raxmaad khayr raba inuu na siiyo kulligeena raxmaad khayr baa allah ilaahay hayna siiyo madaxda meesha fadhiyana waa salaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khadar cawl ismaaciil raadiyo daljir buuhoodle
haatanna waa xubnihii barnaamijka aan ku hormaro xubintii isboortiga iyo cabdiraxmaan yimani
kusoo dhawaada xubinta isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsanaa koobka likaabaha ingiriiska ama karlikaabaha loo yaqaano nadiga arsenaal waxaa laba iyo eber uga badiyay nadiga southampton tartankana sidaasi ayaa looga reebay halka manchester united ay afar iyo hal uga badisay nadiga westham united haddaba ah marka uu soo dhammaaday isku aadkii ayaa la sameeyey xigay ee samafinaalka nadiga manchester united ayaa mar kale soo dhoweyn doona nadiga hal city halka southampton garoonkooda james mary ay kusoo dhoweyn doonaan nadiga liverpool dhanka koobka boqorka dalkaasi sbainna kulamo ayaa laga ciyaaray labada naadi ee real madrid iyo atletico madrid guulo isku dhow ayay gaareen lix iyo hal nadiga real madrid ayaa ku badiyey lenozia nadiga la yidhaahdo ayay uga badiyeen waxa ay ku soo baxeen labada lugba kooxda real madrid saddex iyo toban gool halka nadiga kale ay laba gool oo keliya keensadeen waxaana goolashaasi saddex ka mid a dhaliyey ciyaaryahan mariano mejia kaasi oo ka mid a ciyaartoyda kooxda real madrid usoo baxaya tababara zanadin zidan ayaa kulankan siiyey dhammaanba ciyaartoyda muhiimka wiilkiis ayaa goolasha ka qayb qaatay ino zidani valerial saddex iyo eber waxay uga badisay nadiga tolendo lagu magacaabo halka malaga ay guuldarro kala kulantay nadiga gordoba lagu magacaabo sevilia waxay shan iyo hal uga badisay nadiga formentera lagu magacaabo halka atletico madrid ay lix iyo eber uga badisay naadiga gojenlo lagu magacaabo saltafigo ayaa hal iyo eber uga badisay naadiga yosem morsia halka barcelona ay hal iyo hal la gashay naadiga hercoles waxaana dhammaanba ciyaartoyda kooxda barcelona ee waaweynka uuna siiyey tababare lewis enrique talyaanigana koobda itaaliya balermo iyo naadiga sbezia waxay ku kala baxeen hal iyo hal wakhti dheeri ayaa lagu daray balermo waa la reebay halka atlanta ay saddex iyo eber uga badisay naadiga beskara zambadoriana saddex iyo eber kagler ayay uga badisay tababaraha kooxda manchester united murino ayaa hal kulan la ganaaxay kadib markii uu qalad sameeyey kulankii kooxdiisu ay hal iyo hal la gasheen adiga westham inkastoo markii dambe tababarahani isagoo kooxda ka maqan ay guul muhiima ka gaadhay kooxdiisu nadiga westham united ciyaaryahan john terina waxau wadahadal la bilaabay nadiga shangahay shinho waxaana uu doonayaa inuu ku biro nadigaasi tababaraha kooxda real madrid zanadin zidanina waxa uu sheegay inuusan kalsooni badan ku qabin garsooraha loo dhiibay kulanka el kalaasiko waxa uu xaqiijiyey in markii uu ciyaaryahanka ahaa iyo tan iyo haatan uu tababaran yahay aysan isku wanaagsanayn garsoorahaasi ciyaarta loo dhiibay ciyaarta kadib waxa uu dhanka kale xaqiijiyey inuu haatan isku diyaarinayo inuu kulankaasi guul ka soo hoyo
iminkana oo xubintii wargeysyada xuseen cabdi shimcaale madar ayaa soo jeedinaya
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska baily nation ee ka soo baxa bariga afrika wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay madaxda mucaaradka waddanka kenya oo ugu baaqay madaxweyne uhuru in ciidamadiisa uu kala soo baxo waddanka soomaaliya hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka ee koodh ee waddankaasi kenya ayaa doonaya in madaxweyne uhuru kenyatta uu ka soo saaro ciidamada kenya ka jooga dalka soomaaliya kadib markii warbixin qaramada midoobay ay soo saartay lala xidhiidhiyey in ciidamada ay iibiyaan dhuxusha sharci darrada ah ee dalka soomaaliya laga rabo madaxda oo ay ku jiraan guddoomiyaha xisbiga o d m john mabadi iyo xogayaa arrimaha siyaasadda ee mucaaradka ayaa dhammaantoodba waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in ciidamada kenya laga soo saaro waddanka soomaaliya jimcihii hore ayay ahayd markii qaramada midoobay ay soo saartay warbixin muujinaysa in ciidamada kenya ee ku sugan soomaaliya ay ka macaashaan dhoofinta dhuxusha sharci darrada ah ee laga dhoofiyo qaybo ka mid ah koonfurta waddanka soomaaliya markanna waa wargeeska washington bost ee ka soo baxa waddanka maraykanka wargeeska ayaa boggiisa hore ku qoray booliska waddanka maraykanka oo baaraya weerarrada ardayda muslimiinta ah ee jaamacadaha waddankaasi saraakiisha jaamacadda luisiana iyo californiya ayaa waxay sheegeen in biliishku ay baarayaan weerarro ka dhan ah ardayda muslimiinta ah ee dumarkaha iyagoo saraakiishu ku tilmaamay mid ka mid ah dhacdooyinka sida dembiyada nacaybka ah ama cunsurinimada ardayad muslim ah oo dhigata jaamacadda luisiana laguna magacaabo luveyta ayaa waxa ay sheegtay in boliiska subaxnimadii arbacada iyadoo maraysa waddada in baabuur soo ag istaagay kaasoo ay saarraayeen laba nin oo caddaan ah kuwaasoo weerar ku qaaday gabadha mid ka mid ah dadkaasi oo la xidhay ayaa waxa ay sheegeen in uu watay funaanad ay ku qoran tahay donald trump iyagoo laga dareemayay nacayb ay u qabeen gabadhaasi boolisku waxa ay sheegeen inay baarayaan dhacdooyinka iyo weerarrada lagu hayo ardada muslimiinta ee dhigta jaamacadda luisiyaana xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
barnaamijkii saaka iyo dunida ee raadiyo daljir naqyaarey waa naga intaas anigoo tolmaana ayaa ka soo jeedinayay magaalada nairobi dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijka lamid a ku kulmayno nabaday